أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليسو قدبيان فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن نوجه دونا فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله leeyahay waxaan arkaa ama maqlaa iyadoo lacag ama dahab laga ururinayo dumarka oo lagu boorinayo inay sadaqadaystaan marka gabadha muslimadda miyay u bannaan tahay iyadoo aanu ninkeedii ogeyn iyadoo aanu ninkeedii ogeyn inay bixiso een, waxa weeyaan xoolaheeda ama dahabkeeda iyadoo loogu iibiyey ama loogu gaday dahabka gaar ahaan si ay isugu qurxiso
jawaabtu waxay tahay gabadhu xoolaha ay iyadu leedahay way sadaqadaysan kartaa way baxsan kartaa inay fiican tahay waa jirtaa inay ninka ogeysiiso laakiin siday jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan waajib ma aha xoolaheeda iyadu ay leedahay gabadh caaqiladah oo rashiidadah oo tasarufkeeda hagaajinaysa oo xoolaheeda yacni u meeldayeysa oo lexe jeclaysanaysa inay xoolaheeda wax ka mida baxsato waa u bannaantay idanka ay ninka idan weydiisanaysaana jamaahiiru ahlulcilmi waxay qabaan inaynay waajib ku ahayn ama xadiiska ku soo arooray laa tajuusu caطiyatu limra'atin fii maaliha idaa malaka zawjuha cismataha ila biidnih xadiiska sidaa ku soo arooray jamaahiirta culammadu waxay ku xambaareen inay tahay min baabi yani cishrada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan layskula dhaqmo inay tahay laakiin aynay ahayn yani miday waajib ku tahay ama lagu xambaaro gabadha in looga jeedo tii aan tasarufka rashiidad ku ahayn oo xoolaheeda aan hagaajin karayn oo ilaashin karayn oo u baahan in xoolaha loo ilaaliyo caqligeeduna aanu ku fillayn in ama taa lagu xambaaro ama in la yidhaahdo waa min baabi alcushrati alxasana laakiin laasim kuma aha hadday caaqilo tahay oo rashiida tahay inay wax kastoo xoolaheeda ay ka baxsanayso inay ninkeeda idan في weydiiso منهج أونلاين
inaynay sidaasi waajib ahaynna waxaa ku tusinaysa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi yaa macshara annisaa'i tasaddaqna ururkii dumarkow wax baxsadoo sadaqadaysta waayo badankiinna waxaan ku arkay iyagoo naarta ku sugan bimacnaa inaad naarta u badan tihiin saasaan arkay mana odhan nebigu sala allahu alayh wasalam raggiinna idan weydiista xadiiskaa kuma odhan waxaana dhacday in nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dumarkii sadaqadda intuu ku booriyey dabeedna markaysa markaa qaarkood kaatimadooda ay soo turayeen saas iyadaa baa dhacday marka taasi waxay ku tusinaysaa inaanay mamnuuc ahayn gabadha inay wax sadaqadaysato walow dahabkeeda yani haba ahaado waxay sadaqadaysanaysaa iyadoo ninkeedu aanu u idmin inay u bannaan tahay inay wax sadaqadaysato ama arrinka ku saabsan dahabka ninku wuxuu ugu iibiyey inay isku qurxiso waa laba mid dahabkani inuu ugu iibiyey litamliik oo uu mulki siiyey iyo inay tahay lilcaariya oo ammaano ay ugu hayso isaguna mulkigii dahabka u leeyihi haddii dahabka aanu siino mulkigeedii aanu noqonin ee ammaano ay ugu hayso dee ammaanada inay iska bixiso xaquma leh oo iyadu iskagama tasarufi karto iskama bixin karto laakiin haddii waxa weeye uu mulki siiyey waa xoolo ay leedahay xoolaha ay leedahay khayr waa kula bixi kartaa oo waa ku bixin kartaa wax xaraj oo dhib oo ku suganna ma jiro cala alqowli asaxiix wallahu aclam